الحديث الرابع والعشرون عن ابي ذر الغفاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل انه قال يا عبادي اني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا يا عبادي كلكم ضال الا من هديته فاستهدوني اهدكم يا عبادي كلكم جائع الا من اطعمته فاستطعموني اطعمكم يا عبادي كلكم عار الا من كسوته فاستكسوني اكسكم يا عبادي انكم تخطئون بالليل والنهار وانا اغفر الذنوب جميعا فاستغفروني اغفر لكم يا عبادي انكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني يا عبادي لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم كانوا على اتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا يا عبادي لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم كانوا على افجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا يا عبادي لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسالوني فاعطيت كل واحد مسالته ما نقص ذلك مما عندي الا كما ينقص المخيط اذا ادخل البحر يا عبادي انما هي اعمالكم احصيها لكم ثم اوفيكم اياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن الا نفسه رواه مسلم
الحديث الرابع والعشرون عن أبي ذر أبي ذر أyuu ka wariyey إمaaم مسلم رaضي الله عaنه عن النبي نبiguu ka wariyey صلى الله عليه وسلم qاaل عن النبي نبiguu ka wariyey صلى الله عليه وسلم فيma xadيiث rawاa nabiguna uu ka wariyey عaن اللaahi alle عaزa alla غاaلب ah وaجل alla wey أنhu alle qaala wuxuu yidhi yaa cibaadii addoommadaydiiyo innii aniga xaramtu waan xaaraamtinimeeyey addulma dulmiga calaa nafsi nafsadaydan ka xaaraamtinimeeyey wa jacaltuhu dulmigii waxaan ka dhigay baynakum dhexdiinna muxaraman mid xaaraamtinimeeyey falaa tadaalamuu hays dulminina yaa cibaadii addoommadaydiiyo kullukum dhammaantiin mid kastoo idin ka mid ah daallun waa mid baadiyaysan ilaa man qof maahane haddaytu aan hanuuniyo fastahduunii hanuunin iga dalbada ahdikum waan idin hanuuninaahe yaa cibaadii addoommadaydiiyo kullukum mid kastoo idin ka mida jaa'icun waa mid gaajoon ilaa man qof maahane adcamtum aan adcamtuhu anugu aan quudiyo fastadcimuunii quudin iga dalba udci udcimkum waan idin quudinaahi yaa cibaadii addoommadaydiiyo kullukum dhammaantiin caarin waa mid qaawan ilaa man qof maahane kasawtuu anugu aan dhareeyo fastaqsuunii dharayn iga dalbada aqsikum waan idin dharaynaahe yaa cibaadii addoommadaydiiyo innakum idinka tukhdi'uuna waad gaftaan bileyla habeenka iyo wanahaari maalinka wa ana anigana aqfiru dunuuba dembiyaalkan dhaafaa jamiican dhammaan xaalo ay yihiin fastakfiruunii dembi dhaafiga dalbada aqfir lakum waan idiin dembi dhaafaahe yaa cibaadii addoommadaydiiyo innakum idinka lan tabluquu gaari maydaan durii aniga dhibkayga oo fataduruunii aniga aad i dhibtaan walan tabluquu gaari maydaan nafci waxtarkayga oo fatanfacuunii aad i anfacdaan yaa cibaadii addoommadaydiiyo low anna awalakum haddii midkii idinkugu horreeyey iyo wa aakhirakum kan idinkugu dambeeya wa insakum insigiinna iyo wa jinnakum jinnigiinna kaanuu ay ahaadaan had kaanuu hadday ahaa lahaayeen calaa atqaa qalbi rajulin qof qalbigiis kan ugu taqwo badan rajulkoo waaxidin keligiisa rajulkaasoo minkum idinka idinka mid ah maa zaada ma siyaadiyeen daalika arrinkaasu fii mulkii aniga mulkigayga shay-an waxba yaa cibaadii addoommadaydiiyo low anna awalakum haddii midka idinkugu horreeyey iyo wa aakhirakum kan idinkugu dambeeya wa insakum insigiinna iyo wa jinnakum jinnigiinna kaanuu ay ahaa lahaayeen calaa afjari qalbi rajulin qof qalbigiis kan ugu faajirsan rajulkaasoo waaxidin keligiisa maa naqasa ma nuqsaamiyeen daalika fujuurkaasu min mulki boqortooyadayda shay-an waxba yaa cibaadii addoommadaydiiyo low anna awalakum haddii midkii idinkugu horreeyey iyo wa aakhirakum kii idinkugu dambeeyey wa insakum insigiinna iyo wa jinnakum jinnigiinnu qaamuu ay istaagi lahaayeen fii saciidin meel bannaan saciidkaasoo waaxidin keligiisa oo fa sa'aluunii ay i weyddiisa lahaayeen oo fa acdaytu ansiyo kulas kulla insaanin insaan dhammaantiis mas'alata wixii uu i weyddiistay maa naqasa ma nuqsaamiyeen daalika siintaasu mimaa kii xaggiisa cindii agtayda ahaaday waxba kama nuqsaamiyeen ilaa kamaa sidii maahan yanqusu uu u nuqsaamiyo almikhyadu cirbadka idaa udkhila albaxra badda haddii la geliyo yaa cibaadii addoommadaydiiyo innamaa wax kale maan hiya arrintu acmaalukum camalyaalkiinna weeye uxsiihaa lakum waan idiin koobaa uma markaas ka gadaal uwafiikum iyaahaa waan idiin oofinaa faman wajada qofkii hela khayran khayr falyaxmad illaah allah ha mahdiyo waman wajada qofkii hela hayra daalika waxaan khayr ahaynna falaa yaluumanna yuusan dagaalin ilaa nafsahu nafsadiisa maahane rawaahu muslima xadiidka wariyey xadiidkan abidar alkhifaari ayaa wariyey radia allaahu canh abidar alkhifaari ayaa nabiga ka wariyey radia allaahu canh nabigeennana sala allahu calayh wasalam wuxuu ka wariyey allah can inabiy nabigu ka wariyey sala allahu calayh wasalama fii ma xadiid yarwii fii ma xadiid rawaa nabiguna uu ka wariyey fii ma xadiid rawaa nusada muxaqiqa waa saas fii ma xadiid rawaa nabigu uu ka wariyey can illaahi alle caza allah qaaliba wajalla alla wey annahu alle qaala inuu yidhi xadiidka sidaasa xadiisulqudsi aa la idhahdaa xadiisulqudsiga culummada khilaaf badanaa ku jira lafdigiisa iyo macnihiisa ahlucilmiga gobol ka mida waxay hahdaan xadiisulqudsiga lafdiga iyo macnahaba allah iskale lafdigiisa xuruuftiisa iyo macnahaba allah iskale lafdaga lafdigaanuu nabigu uga wariyey ahlucilmiga gobol ka midana waxay idhahdeen may xadiisulqudsiga macnihiisa weeye waxaa alla iska leeyay oo uu nabiga u waxyooday macnaha alla u waxyooday lafdigana nabiga cabiray labada qowlba culummada ahlu sunna waa isugu khilaafeen laakiin khilaafkii oo la mid ma ahan ka dhexeeya ahlu sunna iyo ahlubidac sida ashaacirada iyo ahlu sunnaha khilaafka ka dhexeeyo kale maaha kan waa culummada ahlu sunnaha khilaaf ay ka dhexeeya laakiin furuuq badanaa jirto xadiisulqudsiga iyo qur-aanka u dhaxayda qur-aanka iyo xadiisulqudsiga isku mid maaha furuuq badanaa u dhaxayda qur-aanka lafdigiisa xuruuftiisa allah ku hadlay macnihiisana allah leh qur-aanku waa kalaamullaahi lafdan waa macna haddana farqiyaa udhaxeeya qur-aanka iyo xadiisulqudsiga furuuqdaas waxaa ka mid ah qur-aanka qofku asagoon macnaha garayn xataa lafdiga hadduu akriyo ama asagoo garanaa akrinta waa cibaado ilaah nagu addoonsado laakiin xadiisulqudsiga laguma cibaadaysto lafdiga akrintiisa barashada aad baraydo tacliim ahaan ajarad keeni laakiin lafdiga adoo yaqaan iskagama tasbiixsan karti sida qur-aanka aad isku ugu wardido oo habeen kastaba aad u akriydo intaasoo jus cibaado ahaan xadiisuqusiga maya looma akri karo tilaawadiisa marka laguma cibaadaysto laakiin qur-aanka tilaawadiisa akrintiisaa lagu cibaadaystaa oo laysku addoonsado tan kale qur-aanka ilaahay wuxuu taxaddi ugu sameeyey macnaha caraatan cariyaa la yimaada qur-aanka wax la mida amase suurad qur-aanka ka mida wax la mida xadiiuqudsiga saasoo kale maaha waa dhici kartaa qof inta alfaad cabir inu yah xadiiuqudsi qur-aanka waa maxfuud min cindi illaah hal xaraf qur-aanka ma lumin lamana bedelin sidaas uu u soo degay oo nabiga ugu soo degay uu u baaqi noqona ilaa qiyaam saaca waqtiga la rafcina laga gaaro hal xaraf ma lumin hal xaraf oo aan ka mid ahayna laguma soo darin saas darteeda mutawaatiru ku sugnaada qur-aanku tawaatur tawaatur ayuu ku sugnaada qur-aanka laakiin xadiisulqudsiga minhu صaxiix wa minhu daciif wa minhu mawduuc qaar abanta been abuur dejiyan yidhahdeen wa xadiisulqudsi waxaa kaloo ta ku kala duwan yihiin qur-aanka sida صaxiixa ah waxay tahay qof aan weesa u dhaarnayn u dhowrnayn ma taabo karo saxaabadana sidaasay ahayd madhabkooda wax khilaafay laguma oga saxaabada oo yidhi qofkii weesadu ka burtay qur-aanka iska qaato lama hayo laakiin musxafka ma taaba karay dhihi jireen saxabada qof aan weesa u dhowrnayn laakiin xadiisulqudsi waa iska taaba karta adoon weesa ku dhowrnayn sidaasoo kaleeto qofka janaabada qaba qur-aanka ma akri karo qowlka saxiixa taas khilaafaa jira saxaabada xataa oo cabdullahi bn cabaas waa akri karahu qaba asagu sida bukhaarigaba ku taal laakiin qowlka صaxiixa min xayu اladila jamaahiirta ahlucilmina ay ku tageen waa inuusan akri karin qur-aan qof janaabo qaba iyo gabar xayd qabto midna laakiin xadiisu qusiga waa iska akrisan karaa qur-aanka waa lagu tukadaa qaar ka midana waaba waajibba in salaada lagu akriyo sida faatixadoo kale laakiin xadiisu qusiga laguma tukan karo oo booskii waxa weya markaad faatixada akrido xoogaa xadiisu qusiga iskama daldali karin marka furuuq badana u dhaxayda furuuqdaasaana ka mid a annahu alle qaala wuxuu yidhi yaa cibaadii addoommadaydiyo innii aniga xaramtu waan xaaraam yeelo xaaraanan ka dhigay addulma gardarrada in wax la dulmiyo qofka naftiisa la yska dulmiyo layska dilo la dhaawaco qofka la dhaco maalkiisa qofka cirdigiisa iyo sharaftiisa wax laga sheego dhammaan xaaraaman ka dhigo ilaahiyo dulmi weeye dulmiga xaaraanaan ka dhigay calaa nafsi nafsadaydaan ka xarimay aniga anoo allaah aan naftayda ka xarimo anugu dadka ma dulmiyo ina allaha laa yadlimu miqaala darre dhuuricase qadarkeed alla ma dulmiyo wa jacaltuhu baynakum muxarama idinkana dhexdiinna waxaan ka dhigay mid la xaaraamtinimeeyey alla isagoo awooda qofkan inuu dulmiyo ayuu haddana naftiisa ka xarim alla waa awooda ma ogtahay cidda laguma ammaano wuxuusan awoodin wax uusan awoodin lama yidhaha waa fiican ya waa iska daay hayl maba awoodeen ee ammaan waxa ah shaygii isagoo awooda inuu iska daayo shayga xumaanta asagoo qofkii awooda inuu iska daayo ilaahay wuu awoodaa laakiin waa iska daay naftiisa waa ka xarim waa ka xarim isagoo allah oo waxa uu sameeyey aan cid u qabsan karta la arag haddaba annagoo addoomaa waa inaan dulmiga iska dayno oo dulmiga aan samayno naloo qabsanayo ilahi wuxuu leeyay naftiinna naftaydaan ka xarimay idinkana dhexdiinna xaaraama ka dhigay inaa isdulmidaan falaa tadaalamuu ha isdulminina marka qofna qof kale naftiisa ayuu ku xadgudbi qofna qofka kale maalkiisa ayuu ku xadgudbi qofna qofka kale cirdigiisa iyo sharaftiisa ayuu wax ka sheegay yaa cibaadii addoommadaydiyo kullukum dhammaantiin daallun waa mid baadiyaysan ilaa man qof maana hadaytu aan hanuuniyo dhammaantiin waa baadiyoobayda ilaa qofkan anigu hanuuniyo maahane fastahduunii hanuunin iga dalbada fastahduunii hanuunin iga dalbada ahdikum waan idin hanuunina hanuunintana waa labo hidaayatu dalaala walbayaan in dariiqa alla kuu caddeeyo ilaahay xaqa ku baro iyo hidaayatu tawfiiq ilahay inuu ku waafajiyo xaqa inaad ku dhaqanto marka labadaba ilaahay weydiiso ilaahay inuu cilmi ku siiyo aad ku kala garato xaq iyo baailka iyo ilaahay inuu ku waafajiyo inaad ku dhaqanto waxaad baratay labadaas qofaan alla siinu ma badbaado waa cilmi iyo camal ilaahay inuu shaygii ku garansiiyo haddana markuu ku garansiiyo uu ku waafajiyo inaad ku dhaqanto marka ilaahayow ihanuuni dhe oo xaqa ibar ilaahow inoo waafaji xaqa inaan raaco yaa cibaadii addoommadaydiiyo kullukum dhammaantiin mid kastoo idin ka mid ah jaa'icun waa mid gaajoon ilaa man qof maahan adcamtum aan quudiyo anigu idinkoo dhan waa baahanti qofku waa baahi socod ilaa qof anigu aan quudiyo maahane fastadcimuunii quudintii iga dalbada ucim udcimkum waan idin quudinaa dalabkana waa maxay waa laba shay inaad ilaahay tuugto tiri ilaahu irisaaq ilaahu risq waasoo xalaala isii koo iyo sababka inaad la timaadoo shaqaysato ood raadido ma ahan inaad kasabkii ka tagto nabiga sal اlahu alay sl xadis saxi muslim waxaa ka sugan ixris calaa maa yanfacuka walaa tacjizan waxa ku anfacaya ku dadaal caajislow ha noqon marka haddaad inta meel fadhiisato aad tidhaahdo ilaahayo irisaaq shaqaysan maayee ilahay waa ku risaaqi karaa laakiin dariiqii sharciga ahaaba kuma socotid dariiqii sharciga ahaaba kuma socotid maxaa yeelay fiiri nabiga wuxuu ku leeyahay ixris calaa maa yanfacuka ku dadaal waxa ku anfacaya walaa tacjizan ha ka fadhiisan cajislow ha noqon inaad dadaasho asbaabtii la timaadaan rabaa adoo asbaabtii lama aad tuugto ilaahay sababka waa inaad la timaad hana isku hallayn isaga sababka ee ilaahay isku halleen ilaahay isku halle maxaa yeelay dadka dalaalku labad dhinac uga yimaada qof asbaabtiisa iyo dadaalkiisa kaliyu isku hallayna ilaahayba isku hallayna meel cidlaahay uga soo horjeesanay qofna waxa weyn ilaahayaan isku hallayna u leeyahay mana shaqaysanayo labaduba waa dalaal waxaa la rabaa asbaabta la imow ayadana ha tala saara maxaa yeele ahlubidaca labay ahay jabriya qola qabta addoonku waaba iska qasban yaho kiyaarba male asbaabtii o dhan waxba maanay leeyi waxay ku leeyihin dabku wax ma gubo waxba ma gubay kuleeyi dabku cuntaduna gaajo ma baabi'ido ilaahay baa wax guba waxna gaajona bi'iyo ule asbaabtu wax jiraba maanay ku leeda waa dalaal jabriya leeda qolana waxa weeyaan waa qadariyo ilaahay baa waxba ma qadarin addoonku wax walba isaga u madax bannaanay leeyi labaduba waa dalaal ilaahay baa wax walba qadaray sababka la imow addoonkaa sabab camalka leh iyo kasabki sidaasaa lagaa rabaa kasabkaaga la imow saas darteeda soomaalida hore wanaagsaneedu waxa weeyaan caqiide cajiibahay lahaayeen aad u fiican oo waxay dhahdaan saddex ilaah waa awoodaa kaamase yeelo allaw camal fala maayo hay cadaabe ilahay waa awooda laakiin ma dhacaydo alla waa ku cadaaba haddaad camal fali diido iska tumato iska tumato kufri shirki macaasi salaad la'aan soon la'aan gaalad bate sana alla kuu cadaabo alla waana awooda in cadaabka kaa daayo kao tan kale allow guursan maayo hay gablan meelaad iska seexato ilaw guursan maayo hay gablan aada leeda waa la hobaa inaad gablamayso tan saddexaadna waxayna ilaahow shaqaysan maayo hay gaajay weligay shaqa isku dayima allow gaajo hay tusi alla waa awooda laakiin gaajo waa isudhanti sababka la imow ilaahayna bari ta sababta la timaadid ilaahay bari marka labadii baa in lagaa hela yaa cibaadii addoommadaydiyo kullukum dhammaantiin caarin mid qaawanaati dhammaantiin mid kastoo idin ka mida waa qaawanyi qofka isagoo qaawanu dhashaaba ilaa manka sawtu qofan anugu dhareeya maahane fastaksuunii dharayn iga dalbada aqsikum waan idin dharaynah dharaan idin siinahay alla way astura labis isiidhe dhar oo xisiya iyo mid macnawiyo ah acmaal saalixa yaa cibaadii addoommadaydiyo innakum idinka tukhdi'uuna waad gaftaan bileyla habeenkii iyo wanahaari maalinka labadaba waad gaftaan oo dunuuba idinka dhacda macsuumiin ma tiidin wa ana anigana aqfiru dunuuba dembiyaalka waa dhaafaa jamiican xaalay dhan tahay fastakfiruunii dembi dhaaf i weydiista aqfir lakum waan idin dembi dhaafaa dembi dhaaf i weydiista allow ii dembi dhaaf allow ii dembi dhaaf qofku waa inuu ku celceliyaa waa inuu ilaahay weydiistaa acmaashii saalixada ahayd oo dembi dhaafka keenaydana waa inuu sameeya yaa cibaadii addoommadaydiiyo inakum idinka lan tabluguu gaari maydaan durii aniga la idhibiddayda aniga in la idhibo ma gaaraydaan oo fataduruunii aad markaas idhibtaan walan tabluguu gaari maydaan nafci waxtarkayga walan tabluguu gaari maydaan nafci aniga wax tarid wax la in wax lay taro nafcii wax la idtariddayda macnaha aniga in wax la idtaro ma gaaraydaan oo fatanfacuunii markaas aad i wax tartaan marka dur iyo nacfiba gacanta allu ku jira ilaahay marka addoommadu dhibna ma gaarsii karaan dheefna ma gaarsii karaan midna ma dhici karto yaa cibaadii addoommadaydiiyo low anna awalakum haddii midkii idinkugu horreeyey iyo wa aakhirakum kan idinkugu dambeeye dhammaan jin iyo insi kii ugu horreeyey iyo kan ugu dambeeye wa insakum insigiinna iyo wa jinnakum jinnigiinna kaanuu hadday ahaa lahaayeen calaa atqaa qalbi rajulin qof qalbigiis kan ugu taqwo badan qofkaasoo waaxidin keligiisa qofku minkum idinka idinka mida kan qofka idinka mida kan idinkugu taqisan hadday wada noqdaan jinni iyo insi jinni iyo insi nabi maxamed u taqisan sala allahu calayh wasalam hadday markoo dadkoo dhan noqdaan qofka dadka ugu taqisan oo kale maa zaada kuma siyaadiyeen daalika taqwadaas fii mulkii aniga mulkigayga shay-an waxad fiiri dadko dhan alla hadday caabudaan oo ay noqdaan adkiyaa ilahay waxba u siyaadi maayo wax ay u tarayda ilaahay male yaa cibaadii addoommadaydiiyo low anna awalakum haddii kii idinkugu horreeyey iyo waakhirakum kan idinkugu dambeeya wa insakum insigiinna iyo wa jinnakum jinnigiinna kaanuu ay ahaa lahaayeen calaa afjari qalbi rajulin qof qalbigiis kan ugu faajirsan qofkaasoo waaxidin keligiis qofka ugu faajirsan sida ibliis oo kale hadday dadkoo dhan noqdaan maa naqasa ma nuqsaaniyeen daalika fujuurkaasu min mulki aniga mulkigayga shay-an waxba wax uu ka dhibi lahaa mulkigayga lama arko marka dadku hadday alla caabudaanna alla wax uma tarin ee ayagaa naftooda wax u taray hadday alla caasiyaanna alla wax kama dhibin ee lafahooday khasaariyeen taas waa inuu qofku ogaadaa yaa cibaadii addoommadaydiiyo low anna awalakum haddii midkii idinkugu horreeyey iyo wa aakhirakum kan idinkugu dambeeya wa insakum insigiinna iyo wa jinnakum jinnigiinnu qaamu ay istaagi lahaayeen fii saciidin bannaan waaxidin keligiisa hal meel hadday wada istaagi lahaayeen oo fa sa'aluunii ay weyddiisa lahaayeen oo fa acdaytu ansiilaha kulan kulla insaanin insaan dhammaantiis mas'alatahu wixii uu i weyddiistay maa naqasa ma nuqsaaniyeen daalika siinta aan siiyey mimaa kii cindii agtayda ahaaday wax ka mida ma nuqsaamiyeen mimaa kii xaggiisa wax kama nuqsaamiyeen cindii agtayda ahaaday ilaa kamaa sidii maahana yanqusu uu u nuqsaamiyo almikhyadu cirbadka idaa udkhila albaxra marka badda la geliyo haddii cirbad bad la geliyo wax miyay ka nuqsaamineen maya sidaasoo kale weeye ilaahay hadduu addoommadoo dhan qof walbaaba jinni iyo insi wuxuu rabo uu siiyo ilahay wax ugama nuqsaamaa maxaa yeelay waxaa wax ka nuqsaamaan wax inta baqaar ku jiro kooban tirsan qayb markii la qaado qayb yaro soo harayda ilaahay wax alla wuxuu doono wuxuu leeyay kun fa yakuun kun ahaw khalaas marka jinni iyo insi qof walba hadduu yidhaha ilahay aniga waxaan rabaa adduunkan oo kale kaliga isii oo uu siiyo ilahi wax uga nuqsaami maayo wax uga yaraana male sidaas darteed ayay kula weynaan waxaad alla weydiinayda wax weyn alla iska weydiiso adduun iyo aakhiraba qayr weyn weydiiso ha isdhihin waxaas weyn miyaad weydii kartaa wax ilaahay ku weyn miyaa jira ha wax ilaahay ku weyn maba jiraan yay kula weynaan aday kula weyn yihin alla qasnadihiis waa buuxaa mana barmaan mana barmaan mana barmaan yaa cibaadii addoommadaydiiyow inamaa wax kale maan hiya arrintu oo damiiru sha'ni acmaalukum camalyaalkiina wey arrintoo dhan meesha amase laga liibaana ama laga halaagsanaa waa acmaashiina soo ma jeed acmaasha wey uxsiihaa lakum waan idiin koobaa uma markaan kooba ka gadaal uwafiikum iyahaa waa idiin oofina iyadoo dhammaystirana idinku abaalmarina inta idiin koobo hal camal lumima waxaad samaydeen waxaad ku hadasheen kadibna iyadoo dhammaystiranaan idiin oofina faman wajada qofkii hela khayran khayr oo janno iyo raalli ahaansho ilaahay helaa falyaxmad illaah allaha ku mahdiyo maxaa yeelay camalka yaa ku waafajiyey allah halkii xasanana meeqaa lagugu abaalmariyey bicashri amhaaliha ilaa sabcimiati dicf ilaa adcafin kaiir alla ku abaalmari marka waman wajada qofkii hela kayra daalika waxaan khayr ahayn oo shar hela falaa yaluumanna yuusan eedaynin ilaa nafsa nafsadiisa maxaa yeele hal dembi oo uusan shaqaysan qofka lagu abaalmarin hal dembi loo laalaami maxad hal xasana markaad ka timaaddo ugu markaad la timaaddo ugu yaraan tobana lagugu abaalmarinayo hal dembi markaad la timaadana meelaa lagu dhigaya keligiis haddii halkii dembi ka badnay xasanadiioo la toban laabay hadda adaa balaayo ka shaqeeyey halkii dembiyood la timid keligiisa meel lagu dhig xasanaadaad la timidna toban gooraa lagu laalaabo markaasaa mid midkiia wuxuu ka batay toban laabkii maxay taasu tusaydaa inaad qof shar ka shaqay aheed qof shar ka shaqay inaad aheed oo kayrkaagu yaraa taasay tusay marka cid kale ha eedayn rawaahu muslim aa wariyey wallahu subxana wa tacala aclam salى اllah وsلam وbaarak calى nabiyina mxamed